subax wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada warkan aad haysana ay kuwada ugu darkaroon waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada hirshabelle oo dadka waaweyn ugu baaqday inay xoogga saaraan waxbarashada waalidiinta magaalada jowbaro lagu baaqay ka warhaynta xaaladaha caafimaad ee carruurta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ay waajib tahay qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka maamulka gobolka banaadir oo ka warbixiya horumarka ka socda caasimadda soomaaliya magaalada kismaayo oo lagu qabtay madal wadahadal bulsho oo lagu xoojinayo dowlad wanaagga wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo shaacisay waxqabadka wasaaradda iyo guulaha ay ku tillaabsatay xubnaha salafka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isbax wanaagsan inta aad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisa iminka u diyaargaroobaha iyagoo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada hirshabeleha ayaa dadka waaweyn ugu baaqday in ay xoogka saaraan waxbarashada nuur maxamed cabdi ayaa warbixintan soo koobaya waxbarashadu ma laha xad da-ah weynaan iyo yaraan dadka waaweyn ee go'aansadaa inay waxbartaan waxay helaan fursad ay ku horumariyaan noloshooda shaqo maaliyad iyo mid bulsho mararka qaarkood waxaa jira fikir khaldan oo ah in waxbarashadu ay ku eg tahay caruurta iyo dhallinyarada balse run ahaantii waxbarashadu ma lahan yaraan iyo weynaan waxbarashada waxay qofka siinaysaa awood uu ku kobciyo xirfado uu ku fahmo tiknolojiyadda cusub kuna xaliyo dhibaatooyinka maalinlaha ah cabduqaadir cabdulaahi colaad oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hirshabelle ayaa ku baaqay dadka waaweyn in ay ku dadaalaan waxbarashada oo aysan ka niyad jebin qofka weyn inuu waxbarto horta sharci diidaayo ma jiro nidaam ahaan nidaamka waxbarashada marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa qofka marka uu yaraa in uu jaanis u heli waayey inuu waxbarto laakiin hadda isigoo weyn oo inuu waxbarto u helay jaaniskeeda u barto jaaniskaas isaga ahna wasaaradda waxbarashada ama wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedada iyo wasaaradda waxbarashada federaalkaba go-aamay kasoo dejiyeeno wax badan oo badana laga dhisi rabaa hadda iskuullo oo loogu talagalay gabdhaha waaweyn inay wax ku bartaan degmada jawaar laga dhisi doono dhowaan la dhaaxdhigi doono marka wax nidaam oo u diidaya inuu wax barto ma jirto marba haddii asiga uu jaanisayo inuu ka faa'iideysto uu diyaar u yahay wax jaanis uu ka hor imaanayo inuu wax barto ma jiraan oo diidaya wallaahi qofka bini aadamka horta caqabadaha ku xeeran asiga unbaa ka hortegi karo waxa uu hortegi karaa caqabada marka wax walbo adiga oo noloshaada ku xiran inaad jadwal wax layirahda a u samayso jadwalo kala googooni a u samayso wakhtiga uu qofka wax baranayno jadwal ou siiyo wakhtigaba oo danihiisa kale uu ka shaqeynayno jadwal kale ou siiyo markaas intaa markii laga shaqeeyo waxaa imaan kara in caqabadihii markaas oo qofka bini aadamka ku xirnaa inay xalsamaan oo xal loo helo hadii ilaa yirahda insha allah wallaahi qofka weyn waxaan ku dhiirigelinaya inuu murax barto mar walbana inay waxbarashada aynan xadidneyn maamaha carabiga jirta oo dhehayso udlub alculamaa min almahdi ila aluxudi cilmiga dalab dhalashadaada ilaa iyo dhimashadaada marka qofka weyn inuu dhalashadiisa ilaa iyo dhimashadiisa uu aqoonti dalbo oo daraasiyeyun waa wax lo aad iyo aad u fiican oo loo ogol yahay markii uu wax caqabada fara badan oo uu kala kulmayo waa jiraysaa laakiin inuu u dhabar adeego oo ka miro dhaliyo hamigiisa iyo istraatiijiyadiisa asiga inuu horumarkiisa ka shaqeynayso inuu u dhabar adeego unba- asiga unbay ka falantaha laakiin intaasoo dhan waxaa ka dahaaraya inuu u dhabar adeego caqabadaha uu kala kulmayno uu ka tilaabsado uusan u joojinin hore u socdo dadka waaweyn waa inaysan isdhihin waad dhaaftay xilligii waxbarashada da' kasta waa fursad cusub oo lagu baran karo aqoon iyo xirfado nolosha qofka ayayna u horseedaa horumar waara waxbarashadu waa safar nolosha oo dhan socon kara waalidiinta magaalada jowbahar ayaa lagu bogaadiyey ka warhaynta xaaladaha caafimaad ee caruurta sida warbixintan uu ku eegayo cabdifataax axmed macluw dhakhtar liibaan saciid waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta baxnaaninta cudurrada ku dhaca carruurta waxa uu waraysi gaar ah siiyey radio snai waxa uuna si khoto dheer kaga hadlay xaaladaha caafimaad ee ubadka xaaladaha caafimaad ee ubadka yar sida ay tahay in waalidiintu ay kaga warqabaan isbeddelada caafimaad ee ku imaanaya carruurta iyo habka ay tahay inay baxnaaninba ugu sameeyaan carruurtu ka hor inta aynan helin caqli ku filan oo ay ku kala cabiraan xaaladaha badqabka jirkooda iyo xanuunada jirkooda soo wajahay waxa ay u baahan yihiin ka warqab iyo baxnaanin joogto ah waxaana si arrinkaasi loo hirgeliyo waalidiinta loogu baaqay in ay ku dadaalaan sida ay kaga warqabi lahaayeen xaaladaha kala duwan ee carruurtooda Een, marka laga hadlayo dhallaanka iyo caruurta badbaadada bukaankuba waxay ka dhigan tahay ka hortagga waxyeelada caafimaad ee sababi karta daryeelka caafimaad waxay sidoo kale ku lug leedahay sababo lagu yareynayo ama lagu ciribtirayo qaladaadka caafimaad iyo dhaawacyada badbaadada dhallaanka waxay ka duwan tahay way ka duwan tahay tan dadka waaweyn Ee, sababtoo ah caruurta iyo dadka waaweynka badanaa qodobo muhiimaha jiro oo mataqaanaa een, dhallaanka in mataqaanaa badanaa loo sameeyo Een, si- waxaa kamid oo kale qiyaasta daawada ugaarka ah een, een, dhallaanka ama caruurta in lagu siiyo miisaankoodoo kale iyo aaladaha ama qabka loo isticmaalo oo ku- qalabka ku habboon oo loo isticmaali karo in caabuqa la xiriira daryeelka caafimaadka oo kale sidoo kale iyo daryeelka socodka daryeel socodka ama gudaha isbitaalka oo kale in lala socdo caruurta iyo xogashada koritaanka in lala socdo sidoo kale koritaanka cunuga iyo in caruurta lagu sameeyo wax la yidhaha kormeer la-aan sidoo kale waxyaabaha kamid a een, gubashada iyo biyaha inay ku dhicid biyo kale inay ku dhacaan ama gubtaan oo kale waxaa kamid a waxyaabaha daryeel la-aanta keena caruurta yaryarka ah liqitaanka oo kale haddaa ku dhigto caruurta yaryarka waa een, waxyaabaha sida alaabta caruurta ku ciyaarto oo kale waa xariga leh waa iska laqaan cunto aan si wanaagsan loo karin oo kale way laqaayaan waa in laga warqabo waxyaabaha qaar sariirta ku seexdaan oo kale inuu qalmin oo keeni karta inuu ilmuhu uu cunto ka dhaco uu ku ceejismo oo kale ayadana waa waxyaabaha dhibka oo keenay kamid yihiin waalidiinta iyo bulshaduba labadu waxay door muhiima ka ciyaaraan ilaalinta iyo badbaadada bukaanka iyadoo si wada jira ula shaqeynayo bixiyaasha daryeelka caafimaadka si loo hubiyo in daryeelku uu wan- ugu wanaagsan ay helaan caruurtooda ayna sameeyaan mar kasta inay la shaqeeyaan dadka tallaaliska tallaalka wado iyo dadka maaragtay bulshada adeega caafimaad u qabanaya inay la shaqeeyaan marka sidaa darteed waxaa jiro qodobo muhiim oo doorka ay leeyihiin waalidiinta ay- oo caruurta ku leeyihiin inay u sameeyaan ka qaybgalka inay daryeelka caafimaadka inay ka qayb qaataan waalidiintu waa inay si fircoon uga qayb qaataan een, daryeelka caruurtooda gaar ahaan haddii ay yaryar yihiin waxay ka qayb qaataan karaan xaqiijinta iyo badbaadada iyagoo si fiican uga hubi- u hubinaya daawooyinka la siinayo saraakiisha baratay xaaladaha caafimaad ee carruurtu waxa ay soo saaraan baaqyo ku aadan ka warqabka carruurta ka hor xilliga qaangaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ay waajib tahay qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka soomaaliya waa kan cabdicasiis xasan cabdulle warbixintan inuga diyaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay bandhigga waxqabadka xukuumadda dan qaran ee muddo saddexda sano ah madaxweynaha ayaa dul istaagay guulaha muuqday xukuumadda ay ka gaartay dhinaca amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada isagoo xusay in horumarkaani uu ka turjumayo dadaal wadajir ah oo shacabka iyo dowladda ay ku midaysan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dul istaagay in kaarka aqoonsiga qaranka ee neera ay waajib ku tahay in ummadda soomaaliyeed ay qaataan islamarkaana qofna laga aqbali doonin inuusan wadanin kaarka aqoonsiga qaranka madaxweynuhu wuxuu sheegay in kaarka aqoonsiga qaranka ee neera mu-adin walba laga doonayo in uu sito si loogu aqoonsado inuu yahay mu-adin soomaaliyeeda
baabuur beledka ma mari karaa aan taarga lahayn haddou marana waa baabuur oon tuga ah soo maha oo balaayo ka shaqaynaya ama aan la qabanayo markii la arkaba qofka soomaaliga taargaa loo yeelaa qofaan taarga lahayn oon number lahayn maalintaad dhalato ilaa maalintaad dhimato inta ka dhexleh numberkaas aa kula socdo haddaa jaamacad aaday haddaa iskuol aaday haddaa bangi aad muxuu ahay xisaab ka furanayso haddaa baasaboor doonanayso haddaad sharci maxaa maxaan ku raha sharti ganacsi haddaad doonanayso haddaad muxuu ahay wax kasta samey numberkaas waa inaad waa inuu kula socdaa haddaadan numberkaas wadanin soomaali ma ihidaa su-aasha imaan doonta waa soomaali ma ihid iscadday soomaali inaad tahay soomaaligu waa midab madow le miya afka soomaaliga in lagu hadla le miya meeqaa inta fadhido af ingiriisi af faransiisi ah af sawaaxili af maxaan ku irahdaa amxaari af carab kulli ku hadasha qofka soomaaliga ah waxaa soomaali ku tahay aqoonsiga ha soomaaliga ah markaa wadatid qofaan i d soomaali ah wadanin neera inta taga iska soo rajistar garee aan ka soo qaadin i d-ga muddo kooban hadda la bixiy iyo muddo kaloo la bixi karaba wixii ka dambeeya soomaali miid intaa ka timid aa lagu dhaha waa lagu weydiin madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ay mudnaan gaara siisay xoojinta amniga dalka dhismaha hay-adaha dooliga iyo horumarinta adeegyada bulshada si loo xaqiijiyo nolol iyo mustaqbal wanaagsan oo ay ku noolaadaan shacabka soomaaliyeeda maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyay horumarka ka socda caasimada soomaaliya waatan saare cabdi xuseen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaabha ayaa ka warbixiyey horumarka ballaaran ee laga gaaray dhismaha iyo horumarinta caasimadda sidoo kale xaaladaha amnigaah ayuu tilmaamay in ay tahay mid hagaagsan gudoomiye muungaab oo ka hadlay munaasabad lagu soo bandhigaya waxqabadka xukuumadda dan qaran ayaa carabka ku adkeeyey in muqdisho ay marayso heer cusub oo horumarineed iyo dib u dhis islamarkaana laga dareemayo isbeddel muuqda oo dhinaca dhismaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ah qorshe howleedka maamulka gobolka banaadir waxa ay mar walba ku tilmaam ka tilmaam qaataan qorshaha guud ee xukuumadda ku hogaamiso dalka horumarka iyo hagaajinta caasimadda oo ah howsha maamul ahaan aan u xil saarannahay waxa ay horseed u tahay yacni hagaagga guud ee qaranka annaga oo ka duulaynaa mabda-aas ku dhisan isla jaanqaadka waxqabadka heerarka kala duwan ee dowladda heer gobol iyo heer qaran waxaan ku dadaalnay in qorshayaasha hortebinta noo leh ay noqdaan kuwa ka tarjumaya mudnaanta iyo muhiimad heer qaran ah maadaama ay danaha caasimadda iyo kuwa qaranka ay yihiin laba isku sidkan oo aan isinaba u kala socon karin mudane marwooyin waxaa alla mahadiisa ah inaan caawa u dabaaldegayno waxqabadka xukuumadda saddexdii sane ee lasoo dhaafay didibada u taagtay isbeddel dhinacyo badan leh oo laga gaaray dhinaca amniga dhaqaalaha xidhiirka caalamiga ah dowlad dhiska iyo dimuqraadaynta iyo arrimaha bulshada iyo qeybaha kale ee muhiimka u ah geediga qaran geediga qarandhiska soomaaliya mudanayaale marwooyin haddii aan nahay maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho waxaa maamuus noogu filan in caasimaddu tahay muraayadda ugu muuqaalka qurxoon ee laga dheehan karo guulaha laga gaaray qorshayaasha qaran iyo barnaamijya siyaasadeed ee xukuumadda waxaa xusid mudan in xasiloonida caasimadda ka jirta saddexdii sane ee lasoo dhaafay ay tahay marag marag furka ugu weyn ee dadaalka iyo waxqabadka xukuumadda nabadgelyada ka jirta caasimadda saddexdii sane lasoo dhaafay waxay horseetay in magaalada muqdisho ay horumar ka sameyso dhinacyo fara badan dhinaca dhaqaalaha dhinaca dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka iyo in shacabka soomaaliyeed aada la socotaan ee ku dhaqan caasimada oo u- ku dhowaad hal milyan oo qof ay iska diiwaan gelisay siday uga qayb qaataan doorashada tooska ahayd la doonaya dalka inay ka dhacdo haddii ilaa yidhaahdo ee inaad u soo doortaan maamulkii maam- ma- maamuli lahaa maanta muqdisho waa magaalo ay muuqaalkeeda heer gobol mudane almarwooyin si guud waxaan maamul ahaan ku faraxsannahay in ay wax badan oo adeegyada ay caasimadda iyo bulshadeeda u baahan yihiin ay si guul ah noogu suurto galeen annaga oo ku howlgelayna jihaynta iyo tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo barnaamijyada siyaasadeed ee xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ugu dambeyn waxaan u hambalyaynaynaa xukuumadda dan qaran oo intii ay xilka haysay guulo la taaban karo ka ka soo hoysay barnaamijyadii siyaasadeed ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u wakiishay ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan xukuumadda waxaana rajaynaynaa in dham- dhammaystirka howlaha inta ka hartay ay si dhaqso ah noogu suurto galaan si loo gaaro yoolka qaran ee ku qotoma horumar iyo nolol hagaagsan oo ay dadka soomaaliyeed helaan hadalkan guddoomiye muungaab ayaa muujinaya in muqdisho ay cagta saartay wadadii dib u kabashada iyo horumarka waaraa magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay madal wadahadal bulsho oo lagu xoojinayo dowlad wanaagga xaliimo cali ibraahim ayaa warbixintan eegeysa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay madal wadahadal bulsho oo muhiim ah taasoo diiradda lagu saarayay xoojinta dowlad wanaagga iyo kor u qaadista wada shaqaynta ka dhexeysa hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka madashan oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda culimaawidiin dhalinyaro haween iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka ah ayaa ujeedadiisu ahayd in la abuuro isfaham iyo kalsooni dhex marta hay-adaha dowladda iyo shacabka si loo gaaro dowladnimo daahfuran iyo adeeg bulsho oo hufan mas-uuliyiinta ka socota wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in madashani ay qayb ka tahay dadaalada joogtada ah ee lagu dhisayo bulsho u heelan horumarka wada shaqaynta la leh hay-adaha dowliga ah waxayna intaa ku dareen in wax ka qabashada arrimaha bulshada aysan suurtagal lahayn la-aanta wadatashi iyo ka qeybgal dadweyne diintu iyo bulshadu ay leedahay kala bedelan ay joogaan waa shir muhiim ah qofka muslimka ah in la wacdiyo kama maarmo macnaha waxaa dadku ay ku matalaan inuu qalbiga lagu yahay muraada oo kale muraada haddii aan la tirtirin ee wasaqdaa korka ka fuuli marka dambe in laysku arki waayaa yaa imaanaysa marka in qalbiga la tirtiro oo la wacdiyo la xusuusiyo waa muhiim culimaduna inay fursaddan oo kale ay heshaan oo dadkaasi shaqaalaha ah ee wasaaradaha mas-uuliyiintooda ah iyo dadweynaha ee kulamada noocan oo kaleeta ah inay kelimadooda ka gutaan waa wax weyn weeye innaguna waxaa rabnaa dee qofka muslimka markii la waaniyo ama ciladaha inaa haysta laga hadlo waa in laga daabuubo waa in laga gudbo waa in la ogaado waxyaalaha inaga khaldanaa oo marka hore inaga khaldamay in la soxo Ee, bulshadu ee, dowladda way soo dhowraysaa ilmahoodana macnaha waa dowladdu way ku hayaan marka in laysxusuusto oo la fiiriyo ee, la ogaado waxyaalaha xataa jira muhiim weeye waxa ugu hagaagsan ugu hagaagsanya laakiin waxa inaga halaysan in la toosiyo oo la soxo waa laga maarmaan ka wasaarad ahaan anaga sharaf ay noo tahay Eh, kadib anagoo isku dayayn inaan wax ka fulino shaqooyinkii waajibaadka runtii naga saaran howla- howlaha aan u dhaaranay Eh, waxaan rabaa inaan idhaahdo kulamadan oo kale aan soo wadnay beryahan ama bilooyinkaan aan soo dhaafnayba taasoo runtii aan ku xaqiijinaynay in bal la isku dayo isku xirka bulshada iyo dowladda ka wada shaqaynta howlaha iyo mas-uuliyadda dadka u taalla heer shacbi heer dowladeedba shirkihadda ugu dambeeya waxaan is leeyahay wuxuu runtii ku saabsanaa in aan haweenkii gaar ahaan degmada kismaayo xaafadeeda kala duwan isu keeno kadibna culummo oo haween ah loo keeno culummadaasna ay u muxaadarayso haweenkaas marka kulamo badanaa jiray oo deegaanadaan kasoo qabanay oo saasoo kale isdhexgalka bulshada iyo runtii wasaaraddana oo markii si loo fiiriya mar walbaba gurdiga u ah wax kastoo ka socda dowladda waa markay see tahay loo raaco haddii kale waa iska inta badan adduunyadaan ugu badan oo annaga waxaan xoogga saarnaa barnaamijka adduunyada laakiin mar walbaba iyadaa hooyo u ah shaqo kastoo socoto marka insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo culummada oo runtii shaqooyinkaas si gaar noola waday ka wasaarad ahaan annaga marka waxaan is leenahay maanta waxaan joognaa bal in qeybaha hadda aad ku fadhisaan waad arkaysaa runtii burdigihii runtii dowlad goboleedka jubbaland markii laga hadlayo shacabkeedii mas-uuliyiinteedii culimmadeedii dhammaan waan ku fadhinaa halkaas saraakiishada kulli waan ku fadhinaa marka oo keliya waxa waaye de waan ognahay cid walba shaqay haysaa mas-uuliyad haysaa xilaan meel walba ka saaran waan aadaan ugu mahadcelinaa runtii inta ani aan ka ogahay dowladda jubbaland qof kastaay inay soo dadaashaan runtii halkaasiitu aan rabaa inaan ka marqaati furo maadaama cabaar aan soo joogay kuna dhex jiro maamulka dowladdu markaan ka hadlayno ama maamul markaan ka hadlayno waa young iyo old runtii stiil anagu youngeen nahay waxaan isku dayanaa inaan hore u soconno marka markaad fiiriso meelaha laga soo bilaabay ilaa hadda runtii u fiicannahay run aadaa u fiicannahay madalaha noocan oo kale ah ayaa ah tallaabo muhiim u ah dhismaha bulsho wacyi leh dowladana la shaqeeya wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay waxqabadka wasaaradda iyo guulaha ay ku tilaabsatay waa kan cabdifataax axmed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan mucalim oo ka qayb galay kulanweynaha bandhigga waxqabadka xukuumadda ayaa faahfaahiyey waxqabadka wasaaradda iyo guulaha ay ku tilaabsatay wasaaradda muddada xilhaynta wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa dhanka kale tilmaamay qorshe howleedyada wasaaradda ee sanadda soo socota waxa uuna sheegay in la baahin doono nidaamka cadaaladda lana gaarsiin doono guud ahaan deegaanada soomaalidu ay degto wasaaradda cadaaladda iyo dastuurku waxay u xil saaran tahay oo xukuumadda dan qaran waxay saaran tahay waxa la yidhaahdo sharciyadda sharciyada iyo xeerarka sharci dejinta dowr muhiim ah ayay ka leedahay sharciyo ay ka tala bixin ay ka samayso hay-adaha dowladda o dhan soo mara iyo wasaaradaha iyo sharciyo iyadu soo saarta oo soo bilowday labadaba saddexdii sanoo la soo dhaafay sidoo kaleeto heshiisyada caalamiga ah labada daraf ah amase kuwa hay-adaha multilateraalka sida u n k oo kaleeto wasaaraddu waxay ku leedahay dowr muhiim ah waa heshiisyada caalamiga ah elayso sidoo kaleeto wasaaradda cadaaladdu mas-uuliyaadkeeda waxaa ka mid ah xabsiyada iyo ama asluubta xabsiyo la dhisay kuwa la dayactay kismaayo baydhabo hadda waxaa socda gaalkacyo oo gebagaba ah ayaa socda waxaa ayadana la hormariyey adeegga loo adeego maxaabiista loo adeego ayaa horumar la sameeyey kondishoniska ay ku nool yihiin waxbaa laga qabtay dabcan waxaa aad iyo aad u kordhay laba laab saddex laab gaaray maxaabiista oo iyaduna ku tusinaysa cadaaladdu heerka ay gaartay ay ku tusinaysa oo maxaabiis fara badan oo ayaa mararka qaarkiis saldhigyada booliiska iyo xarunta dembaaristu ay qaadi kari waayaan dembiyada dhacaya darteed qaadi kari waayaan dhaafaan sidoo kale wasaaraddu waxay xil saaran tahay sida magaceeda ka muuqata arrimaha dastuurka ayay xil saaran tahay waxaad la socotaan xukuumaddu waxay marka hore ugu horeysa la timid ka go'naansho siyaasadeed dhammaystirka gudoogis dastuurka dastuurka aanu dhowr iyo toban sana qabya nagu ahaa in la dhaqaajiyo siyaasi ahaan in la dhaqaajiyo heshiisyo siyaasadeed qodobada masiiriga waxyaqnaay oo dhan iyo golaha wada tashiga qaranku xukuumadda soomaaliya ayaa qabatay bandhiga waxqabadka golayaasha xukuumadda kaasi oo lagu soo bandhigay isbedelada ballaaran iyo howlaha kala duwan ee qeybaha wasaaradaha lagu sameeyey warka subaxnimo ayaad wulila socdaan markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada sahra ayaa la diyaara mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar boqolka dollar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo hal boqol oo shilinka soomaaliga ah halka dollar ayaa la kala siisanaya soddon kun halka bixinta la kala siisanaya soddon iyo koo kun haddii aan u weecno markaana dhanka iyo maciishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanaya shan iyo labaatan dollar bariiska nooca loo yaqaano diamond ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dollar haafka burka ayaa la kala siisanayaa saddex iyo toban dollar iyo bar kartoonka baastada ayaa la kala siisanayaa toban dollar sokorta ayaa la kala siisanayaa haafkeeda sagaal iyo toban dollar labaatanlaha silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo laba dollar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanayaa shan dollar markana dalaga koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun koombada digirta gaduudah ayaa la kala siisanaya lix iyo labaatan kun koombada misigi cadeyda ayaa la kala siisanaya laba iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga inta markana xubinta cayaaraha waatan xaliima markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha warka subaxnimo saaki waxaan eegi doonaa jalse ayaa guuldarro saddex iyo hal ah kala kulantay bayr munij kulankoodii furitaanka wareega kooxaha ee champions leaga laba kun shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan taasoo ka dhigantay soo laabashadoodii yurub mid lagu bilaabay dhadhan qaraar ah weeraryahanka ingiriiska ee bayr munij hayer ken ayaa laba jeer shabaqa soo taabtay halka trof uu isdhaliyey uu iska dhaliyay goolkii saddexaad ee blues dhaawacay kool balmer ayaa dhaliyay goolka kaliya ee chelsea balse kuma filneyn inuu ka badbaadiyo natiijada kooxdu hogaamiye inso mareska ayaanan soo bandhigin ciyaar hufan iyadoo qaladaad badan oo difaaca ay sababeen inay guuldar la kulmaan inkastoo ay mararka qaar kubadda ay haysteen xubinta ciyaaraha warka subaxnimo waa nageynta guud ahaan warka subaxnimo waana geentaan daawar ceenkan kula kulmi doona sidaa iyo ammaanaala